isaacya cutubka shan iyo afartanaad rabbigu wuxuu ku leeyahay kan u subkaday oo ah kuros oo uu gacantiisa midig haayay inuu hortiisa qurumo ku hoosaysiiyo oo uu boqorro dhexdooda guntiga ka furo inuu hortii albaabbada ka furo albaabadaasna aanay mar dambe xirmin anigu waan ku hor socon doonaa oo meelaha sarsarena waan simi doonaa waanan kala burburin doonaa albaabada naxasta ah oo khataarada birta ahna waan kala gogoon doonaa oo waxaan ku sin doonaa khasnadaha gudcurka iyo maal qarsoon oo meelo sir ah ku jiro inaad ogaatid inaan ahay rabbiga ah ilaah reer banu israa'iil oo magaca kuugu yeedho addoonkaygii yacquub oo ah israa'iilkii aan doortay daraaddiis ayaan magaca kuugu yeedhay waanan ku magacaabay inkastoo aadanay aqoon waxaan ahay rabbiga oo mid kale ma jiro aniga mooyaane ilaah kale ma jiro anigaa guntiga kuu xidhay inkastoo aadan i aqoon in qorrax ka soo bax iyo galbeedba laga ogaada inaan aniga mooyaane mid kale jirin aniga rabbiga ah mid kalena ma jiro iftiinka anigaa sameeya oo masiibadana anigaa abuura anigoo rabbiga ah ayaa waxyaalahan oo dhan sameeya samooyin kow xagga sare ka soo tiftifqa oo daruuruhuna xaqnimo ha soo shubeen dhulkuna ha furmo oo badbaadada iyo xaqnimaduna ha isla soo wada baxaan aniga rabbiga ah ayaa uumay waxaa iska hoogay ka uumahiisa la dirira wuxuu la mid yahay dheeri jabkiis oo ka mid ah dajabka dhulka dhoobadu miyey kan sameeya ku tidhaahdaa war maxaad samaynaysaa amase shuqulkaagu miyuu yidhaahdaa gacmo ma leh waxaa iska hoogay kii aabbe ku yidhaahda war maxaad dhalaysaa amase naag ku yidhaahda naa maxaad ku foolanaysaa rabbiga ah kan quduska ah ee reer banu israa'iil oo ah uumihiisu wuxuu leeyahay waxyaalaha imaan doona ma i weydiinaysaan oo wax ku saabsan wiilashayda iyo shuqulka gacmahayga ma iigu camraysaan dhulka aniga abuuray oo dad baan ku dul uumay aniga qudhayda ayaa samooyinka gacmahayga ku kala bixiyey oo ciidankooda oo dhanna aniga amray rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay boqor kuroos ayaan xaqnimo ku sara kiciyey oo jidadkiisa oo dhanna waan toosin doonaa magaaladaydu dhisi doonaa oo maxaabiistaydana wuu sii dayn doonaa mana aha iib aawadiis amase laaluush aawadiis doona rabbigu wuxuu leeyahay hawsha masar iyo beecmushtariga itoobiya iyo reer saba'iim oo ah dad sara joog dheer idinkay idin soo gudbi doonaan oo kuwiinay ahaan doonaan iyagu way idin daba socon doonaan oo waxay idin soo gudbin doonaan iyagoo silsiladaysan oo way idin sujuudi doonaan wayna idin baryi doonaan iyagoo leh sida xaqiiqada ah ilaah dhexdiinnu jiraa oo mid kalena ma jiro oo isaga mooyaane ilaah kale ma jiro ilaaha reer banu israa'iil oo ah badbaadiyahow sida runta ah waxaa tahay ilaah cisqariya iyagu dhammaantood way ceboobi doonaan oo giddigoodna way sharaf jabi doonaan oo kuwa sanamyo sameeya oo dhammu way wada qasmi doonaan laakiinse rabbigu wuxuu reer banu israa'iil ku badbaadin doonaa badbaado daa'im ah oo idinku weligiin iyo weligiinba ma aad ceeboobi doontaan mana aad sharaf jabi doontaan waayo rabbiga samooyinka uumay oo ah ilaaha dhulka uumay oo sameeyey oo dhisay oo aan si aan waxba tarayn u uumin laakiinse u uumay in la deganaado wuxuu leeyahay aniga rabbiga ah mid kalena ma jiro anigu kuma hadlin qarsoodi iyo meel godcur ah oo dhulka ka mid ah farcanka yacquub kuma odhan si aan waxba tarin idon doona aniga rabbiga ahu waxaan ku hadlaa xaqnimo oo waxaan sheegaa waxyaalo quman kuwiina qurumaha ka baxsadayow soo shira oo dhammaantiin kaalaya kulligiin soo wada dhowaada kuda sanamyadooda qoriga ah sita oo ilaah aan waxba badbaadin karin barya aqoon ma leh sheega oo soo saara iyagu ha isla wada tashadeen bal yaa waxyaalahan waa hore muujiyey oo bal yaa wakhti hore sii sheegay sow ma aha aniga rabbiga ah oo aniga mooyaane ilaah kale ma jiro waxaan ahay ilaah xaq iyo badbaadiye ah oo aniga mooyaane mid kale ma jiro dhulka darafyadiisa oo dhammow isoo eega oo kulligiin badbaada waayo aniga ilaaha ah oo aniga mooyaane mid kale ma jiro waxaan ku dhaartay nafsadayda oo erey baa afkayga xaqnimo ooga baxay soona noqon maayo waxaana weeye jilib waluba aanu ii sujuudi doonaa carab walubana waa igu dhaaran doonaa waxaa laygu odhan doonaa rabbiga un ayaa xaqnimo iyo xoogba leh isaga loo imaan doonaa oo kuwii isaga u cadhaysnaa oo dhammuna way wada ceeboobi doonaan barcanka israa'iil oo dhammu rabbiga bay xaq ku noqon doonaan wayna faani doonaan